بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه، دكتور سعيد أحمد حسن قدوميها جامعة جوليس iyo staafka ka shaqeeye mas-uuliinta la shaqaysa ardayda halka qalijabisay aada iyo aad baa idin salaamayaa handalyo aada u ballaarana waxaan usoo jeedinayaa ardayda maanta halka qalijabisay ayaan leeyahay handalyo aada u ballaaran anigoo ku hadlaya magaca qaranka ayaan idin soo jeedinayaa hawsha tan halka ka dhacday waa wax weyn waxay dawladdu magac iyo sharaf iyo maamuus u tahay in jaamicadaha noocani ee ardadaas maanta ka qalijabinaysa ay yihiin kuwa dalka iyo dadkuwa ay doono ee maalmuba ummaddu u baahan tahay ee leadershipka iyo hogaaminta qaranka ee soo socda insha allahu tacaala ay ka qayb qaadan doonaan noqon doonaana kuwa dalka iyo dadka hogaamin doona insha allahu tacaala waxaanu leenahay aada iyo aad baanu ugu faraxsannahay aad baan idinku faanaynaa waxaana noqon doontaan insha allahu kuwii dalka iyo dadkaba anfaca cilmiga iyo aqoonta aad barateen waa loo baahan yahay dalka iyo dadku aad buu ugu baahan yahay mar walba inta ay dhallinyarada tacliintooda iyo aqoontooda gaadho ayaa dalka ahayse mustaqbalkiisu noqonayaan waxaynu u baahan nahay dal xisiloon waxaynu u baahan nahay dal tacliintu sarrayso waxaynu u baahan nahay dad aqoonta isu qira waxaynu u baahan nahay dad nabadgelyada iyo warajirka iyo horumarka ka shaqeeya waxaan u baahnay dad tacliinta iyo aqoonta qiimeeya ayaan u baahnahay aynu ummad iyo qaran ku noqon karnaa oo aynu dunida aynu maanta ka mid nahay aynu hormuudka meel ka gaari karnaa fiican oo aynu madax banaanideenna aynu tiigsanayno insha allah aynu ku gaari karnaa marka maanta waxaan leeyahay ardada halka ka qalijabisay iyo macalimiintooda iyo staafkooda iyo madaxdoodaba waxaan leeyahay hambalyo aad iyo aad iyo aada u ballaaran ayaan usoo jeedinayaa waxaan mar labaad idinku leeyahay ilaahay garabkiina ha galo kulligeenba iyo idinkana gaar ahaan hawsha fiican ha qabateen iyo waxaa macalimiintu qabatay iyagana waxaa leeyahay hambalyo aad iyo aada u ballaaran aad iyo aad baa umahadsantihin